wanaagsan saaxiib yaal kusoo dhawaada warka habeennimo raadi ah dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wafdi hogaaminayahu caawa gaaray magaalada abudubaah ee dalka isutag imaaraadka carabta guddiga maamulka doorashada ah hirshabeelle oo shaaciyey musharaxiinta sida rasmiga a iskaga diiwaangeliyey doorashada golaha shacabka baarlamaanka oo maalinta birita ah ka dhacaysa magaaladaasi madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo maanta kulan la yeeshay safiirka midooda yurub ee soomaaliya ka wada hadlay arrimaha ku saabsan doorashooyinkii amniga magaalada beedhaban waxaa maanta lagu doortay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo markaasi qeybahii ugu dambeeyey ah laamaha ammaanka maamulka hirshabeelle oo ugu baaqay shacabka ku nool magaaladaas inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga xilli loo diyaargaroobayo doorashada golaha shacabka in beri ay ka dhacdo magaalada jowhar
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garam soddon garam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan saaxiib yaal sumaqa wanaagsan waa habeennimo axad ay sii bixisuusinayaan soo gelaysa taariikhdan waxay ugu beegan tahay soddonka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun labaatan waa laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan waxaana ku bilaabeynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada abudubaah ee dalka sultag imaaraadka carabta halkaas oo kulmo kala duwan uu la yeelan doono madaxda ugu sareysa dalka imaaraadka carabta booqashada ra-isul wasaaraha ee dalka imaaraadka carabta ayaa ujeedadeedu waxa ay tahay xoojinta xiriirka udhexeeya labada dal ee markaasi imaaraadka iyo soomaaliya iyo sidii markaasi loo sii horumarin lahaa rooble ayaa inta uu joogo magaalada abudubaah ee dalka sutog imaaraadka carabta wuxuu kulmo kala duwan la yeelan doonaa madaxda imaaraadka carabta isagoona kala hadli doona xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka iyo arrimo kale inkastoo dowladda imaaraadka carabta iyo soomaaliyaba hore xiriirkooda u xumaatan iyo wixii ka dambeeyay laba kun shan iyo tobankii markaasoo dowladda federaalka ah garoonka diyaaradaha aadan caddeyn muqdisho ay ku qabatay lacag ee dowladdaas ee laharis markan lagu sheegay in safo sharci darra ah ee dalka ay usoo gashay hase yeeshee wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan warbaahinta la hadla uu sheegay in markaa raaligelin uu arrintaasi ka bixiyay islamarkaana lacagtooda ay dib u qaadan karaan ama u ceshan karaan hase yeeshee dowladda dhexe ee madaxweyne farmaajo ayaa arrintaasi ku hor yimid socdaalka wasaaraha ee imaaraadka ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo mas-uul heerkiisu sarreeya oo dowladda federaalka ah ka socdaa ku taga dalkaas sanay sanadkii laba kun iyo tobankii xilligaas wasaarihii hore ee dalka xasan calaqeere safar uu ku tegay iyadoona ah dhowr toddobaad kadibna uu markaa xiriirka labada dalna uu aada u xumaaday wasaare ayaa horaantii bishan imaaraadka ka raaligeliyey lacada markaas isagoona ballanqaaday in dib loogu celin doono lacagta lagala wareegay abriil sanadkii laba kun sideed tobankii albaabadana layskugu dhuftay xiriirkooda markaasina soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabtana uu aada markaa u xumaaday dhinaca kalena waxaa guddiga maamulka doorashada ee hirshabeelle ay shaaciyeen kuraasa ilaah iminka sida rasmiga ay ay markaas ay isku sharaxeen xildhibaanada ama musharaxiinta doonaya ka mid naqashada ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya musharaxiinta markaasi rasmi iskugu diiwaangeliyey ayaana markaa waxaa la filayaa in maalinta birta ah doorashadeeda ay ka dhicin doonto magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabeelle kuraasa dhinacyada ah ayaana waxaa markaas lagu tilmaamay in markaa muhiim ay tahay in maalmaha soo socda ay sidoo kale ay dhici doonaan doorashada golaha shacabka baarlamaanka ee koob iyo tobanaad ee soomaaliya waxaana kuraasta musharaxiinta diiwaankooda ama la dhiibay waxaa ka mid ah hob eber waa soddon iyo saddex sidoo kale waxaa ka mid ah kursiga tirsigiisu hob eber eber shan iyo sidoo kaleeto hob eber eber oo markaasi siddeed siddeed iyo sagaashan iyo toddoba oo markaas dhinacyadu ay si weyn ay ugu tartamayaan weli waxaa la socotaan warka habeenimo dhinaca kalena waxaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaaba markaas lagu eedeeyey in uu u xiray kuraasa qaar ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka oo tobanaad shakhsiyaad gaar ah waana kursiga dirsiguse hob saddex saddex oo markaasi shir jaray dhinacyadu ka qabtay muqdisho ee arrimahaas uga hadleen wariyey nasiixad baqadir cadda nasiixad baqadir xasan ayaa ka waramaysa
doorashadiisu waxay tahay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka haweenka beesha kabaale wacbuudan oo maanta ku shiray magaalada muqdisho ayaa waxay ka hadleen boob ay sheegeen in lagu hayo kursigooda oo uu tirsigiisu yahay hoob soddon iyo saddex kursigan ayaa deegaan doorashadiisu waxay tahay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana waxgaradka beeshaan ay ku eedeeyeen madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe in kursigaas uu u xiray hal shaqsi iyagoo sidoo kale baaqu diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble qaar ka mid a waxgaradka nabadoonada iyo aqoon-yahanada beesha kabaale wacbuudhan oo halkaasi ka hadlay ayaa eedeyn culus u jeediyey madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle jowhar baadilaha ka jiro jowhar baadilaha ka jiro ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble waa inuu wax ka qabto magaalada jowhar war badanna wax tari maayo adduunyadan waa wax yar oo iska qaliila ninka beriga nool biri ma noolo marka inuu beriga nin munaafaqa ku tagrifasho waa laga fiican yahay marka waxaan ka codsahaa ra-iisul wasaaraha arrinta jowhar inow ilgaara ku dayo dad dulman inaan nahay aan maanta meeshaan isugu nimid ninka la yidhaha cali guudlaawo xuseen ninka la yidhaha aad buu noo dulmiyey ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa inuu guddigaha intaan iska gaarno ninkaas dadka boobaaya intaan iska gaarno inuu kursigaas noo adugu maaragtay il gaara oo u yeeshaan ra-iisul wasaaraha ka codsanayna annagoo wada jirna oo beesha kabaallaha hal nimou u xiran yahay waa cadaalad darro cadaalad darrana lagu wada soco ma karo cali guudlaaw habeenkii waa la hadlay cali waa imaqlaayaa videogan waa u tegaaya caliyo waxaa idhi lix tiiraad ku taaganta haddaad lixdaas u caddaalo fasho inta kaleeto waa u caddaalo falaysaa lixda tiir haddii aan jilciyo waa saddex kursi oo ay leedahay habti abgaal curadkii abgaal cusmaan saddexna ay leeyihin wacbuudha abgaal haddii ay lixdaas kuu toosta kadib aad mudulood u gudbi kartaa ooad aadi kartaa xawaadle oo gaaljecel aadi kartaa oo dadka meesha degan aad cadaalad u fali kartaa lixdii kursi oo heertoolkiis oo abgaal cismaan anuun mudulood hoos u degin lixdii kursi lixdii tiir hal waa jabay waa kabaallo wacbuudhan waxaa kuu hartay shan tiir laba ay tahay wacbuudha abgaal saddexna hartay abgaal magaalada waa qoray iyo qof tan annaga keena ka daranaa ka taagan meesha waa ka digaynaa waa u sheegaynaa cali guudlaawe iyo ninkii wasiirkiisa arrimaha gudaha ah idinkaa ka dambaysiin waxaa meeshan isugu kalena keenayo waxaa weeye cabasho cabasho waaye aan ka cabahayno kursiga lagu boobay jawhar kursiga jawhar lagu boobay wuxuu ka dhexeeya kursiga nin male
waxay ahaayeen qaar ka tirsan odayaasha dhaqanka magaalada muqdisho oo markaas mid ka mid a beelaha soomaaliyeed kulan ay ku yeesheen ay uga hadlayeen ama ay ugu soo horjeeseen in kuraas markaa kursi maanta maalinta beritaa lagu qaban doono doorashiisa magaalada jowhar ee sheegay in shakhsiyaad gaara loo xiriyay qablaanta arrintaas ku saabsanna si weyn ayay u xoogan tahay madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna guddoomiyaha midooda musharaxiinta sheekh shariif sheekh axmed ayaa maanta magaalada muqdisho wuxuu kulan kula qaatay safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya ambasto tina interman kulanka dhex maray sheekh shariif iyo safiirka ayaa waxaa looga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda ee dalka soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka socda sidoo kale inta uu socdo kulanka labada dhinac ayaa waxaa looga arrinsinaya arrimaha ammaanka dalka abaaraha baasan ee xilligan jira iyo kulamada ay midooda yurub markaasi ay ku bixinayaan soomaaliya iyo taageerada ay siinayaan dowladda federaalka madaxweynihii hore ee soomaaliyahna guddoomiyaha midooda musharaxiinta shariif sheekh axmed ayaa midooda yurub ugu mahad celiyay taageerada ay siiyaan dowladda federaalka taas oo ku salaysan dhinacyo kala duwan oo markaasi loo baahan yahay in markaas weyn ay u xoojiyaan dhinaca kalena magaalada baydhabo haddii aan eegno saaxiibyaal magaalada baydhabo xarunta gobolka baay waxaa maanta waaxad ah ka dhacday doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka oo tobanaad ee dowladda federaalka kuwaas oo ay deegaan doorashadu tahay koonfur galbeed doorashada kursiga tirsigiisa hub boqol toddobaatan iyo shan ayaa waxaa ku tartamay laba musharax oo kale ah dr cabdirashiid maxamed nuur jili iyo aadan maxamed ibraahim waxaana doorashada kursigaas ku guuleystay cabdirashiid maxamed oo helay toddobaad turcod kursiga labaad ee doorashidiisu ay ka dhacday magaalada baydhabo waxaa jirsigiisu ahaa koob boqol sideetan iyo shan oo ay ku tartameen maxamed barre maxamuud iyo cabdulaahi maxamed isaaq iyadoona uu kursigaasi kusoo baxay ugu dambeyn maxamed barre oo ah wiil dhallinyaro ah oo helay toddobaatan iyo kow cod doorashada kursiga tirsigiisa hob boqol sideetan iyo shan ayaa loo doortay inuu markaa ku guuleystay cabdiraxmaan isaaq maxamed oo helay codad gaaraya toddobaatan iyo kow cod islamarkaana waxaa doorashada ku tartamay maxamed nuur maxamed sidoo kale maxamed cabdi maxamed ayaa isna ku guuleystay kursiga tirsigiisa ee hob boqol sideetan iyo sideed islamarkaana waxa uu helay codad gaaraya toddobaatan iyo saddex cod waxaana doorashada kula tartamay musharaxa loogu magacaabo cabdisamed aadan cisaaq doorashada kursiga ugu dambeeya ee doorashadooda maanta ka dhacday magaalada baydhabo oo tirsigiisu yahay hob boqol toddobaatan iyo todoba waxaa uu ku tartamay cabdulqaadir sheekh cali baraka iyo sidoo kalete maxamuud abuukar kheere iyadoona uu kusoo baxay cabdulqaadir sheekh oo helay codad gaaraya toddobaatan iyo shan cod guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa maanta waxada soo gebagabeeyey doorashada kuraasa golaha shacabka ee taalla magaalada baydhabo waxaana wixii maanta ka dambeeyey la gudageli doonaa doorashada kuraasta taalla magaalada baraabe ee caasimada rasmiga maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya halkaas oo saddex iyo toban kursina dhowaan dhinacyadu ay shaaciyeen si weyn isha loogu hayo doorashada hanaanka halkaas ay ugu bilaabn doonto iyo sida markaas dhinacyadu ay u wajihi doonaan warka habeenimo ayaad dhegeysanysaan dalsan muqdisho soomaaliya ayaadna nagala socotaan saaxiib yaal leh waxaan ku laabaynaa magaalada jowhar waxaa si weyn loo adkeeyay amniga caasimada magaaladaas hay-adaha ammaanka ayaana faray shacabka inay la shaqeeyaan si markaasi doorashada beriga halkaa ka dhacaysa in u noqoto mid daha furan oo dhinacyaduna ay si weyn amniga sugidiisa ay qayb ugu qaataan waxaana la filayaa ama la eegayaa in doorashada beri halkaa ka dhacaysa hanaanka ay markaa ku bilaabanayso inkastoo qeeladhaan xoog leh ay ka jirto sida markaa kuraasta qaarkood ay dhinacyadu ama beelaha qaar ay sheegeen in madaxweyne calaguudlaayo oo shakhsiyaad gaara uu markaa u xiray gudahaan cawaalkaasi uu guriga warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyaha daltan magaalada muqdisho aartan dhegeystahay cid uu sheegeen waxay dib u heli kartaa buug internetka aan ku leenahay radio dalson dot com waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel